tirintii cutubka siddeed iyo tobnaad markaasaa rabbigu haaruun ku yidhi adiga iyo wiilashaada iyo qabiilkaagu waxaad qaadi doontaan dembiga meesha quduuska ah oo adiga iyo wiilashaada kula jira waxaad qaadi doontaan dembiga wadaadnimadiinna oo walaalaha oo ah qabiilka reer laawi qabiilkaas oo ah kan aabbaha la soo dhowow si ay kuugu darmadaan oo ay kuugu adeegaan laakiinse adiga iyo wiilashaada kula jira waa inaad teendhada maragga hor joogtaan oo iyagu waa inay dhowraan amarkaaga iyo hawsha teendhada oo dhan laakiinse waa inaanay u soo dhowaan alaabta meesha quduuska ah iyo meesha allabariga yaanay iyagu iyo idinka toona dhiman oo iyagu ha idinku darmadeen oo ha dhowreen teendhada shirka iyo hawsha teendhada loo sameeyey oo dhan oo shisheeyana yaanu idinsoo dhowaan oo inaan mar dambe cano ku dhacan reer banu israa'iil idinku waa inaad dhowrtaan hawsha meesha quduuska ah iyo hawsha meesha allabariga oo baleeg anna walaalihiin reer laawe ayaan kala dhex baxay reer binu israa'iil oo waxay idin yihiin hadiyad rabbiga loo siiyey inay teendhada shirka ka adeegaan oo adiga iyo wiilashaada kula joogaaba waa inaad wadaadnimadiinna u dhowrtaan waxyaalaha meesha allabariga oo dhan iyo waxyaalaha daaha ka shisheeya oo dhan oo waa inaad adeegtaan wadaadnimada ayaan idiin siiyey sida hawl hadiyad ah oo shisheeyihii soo dhowaadana waa in la dilaa markaasaa rabbigu haaruun ku yidhi bal eeg anna adigan ku siiyey amarka qurbaannadayda sare loo qaado kuwaas oo ah waxyaalaha quduuska ah oo reer banu israa'iil oo dhan subkidda aawadeed ayaan adiga iyo wiilashaada u siiyey qayb joogta ah weligeed kulli waxyaalaha aad u quduuska ah oo dabka laga reebay oo aad lahaan doonto waa kuwan mid kasta oo qurbaankooda ah xataa qurbaankooda kasta ee xadhuudhka ah iyo qurbaankooda kasta ee dembiga iyo qurbaankooda kasta ee xadgudubka oo ay ii bixiyaan adiga iyo wiilashaadaba ayay aad u quduus idiin ahaan doonaan oo sida waxyaalaha aad u quduuska ah waa inaad u cuntaa oo mid kasta oo lab ahu wax ha ka cuno taasu waa inay quduus kuu ahaataa oo adigaa iska leh qurbaanka sare loo qaado oo hadiyadahooda ah oo ah qurbaanada la ruuxruuxo ee reer banu israa'iil oo dhan kuwaas adiga iyo wiilashaada iyo gabdhahaada kula jooga ayaan u siiyey qayb joogta ah oo weligeed oo mid kasta oo daahir ah oo gurigaaga joogaaba waxa ka cuno oo saliidda inteeda ugu wanaagsan oo dhan iyo canabka iyo halhuudhka intooda ugu wanaagsan oo dhan kuwaasoo ah midhaha ugu horreeya oo ay rabbiga siiyaanba ayaan adiga ku siiyey midhaha ugu horreeyaa oo dalkooda oo dhan oo ay rabbiga u keenaan adigaa iska lahaan doono oo mid kasta oo daahir ah oo gurigaaga joogaba wax ha ka cuno oo wax kasta oo ay reer binu israa'iil gooni u soocaan waa inay kuwaaga ahaadaan oo wax kasta oo maxal furo oo rabbiga loo bixiyo dad iyo dunyaba waa inay kuwaaga ahaadaan habase yeeshee dadka cunadkiisa kollayba waa inaad madax furtaa oo xoolaha aad daahirka ahayn curadyadoodana waa inaad madax furtaa oo kuwa la madax furayo markay bil jiraan waa inaad ku madax furtaa sidaad u qiimayso lacag ah shan shaqal oo la'ag shaqalka meesha quduuska ah kaasu waa labaatan geeraah laakiinse dibigii curad ah iyo curadka idaha iyo curadka riyaha midnaba yaan la madax furin iyagu waa quduus haddaba dhiiggoodu waa inaad meesha allabariga ku rushaysaa oo baruurtoodana waa inaad u gubtaa qurbaan dab lagu gubo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo hilibkoodana waa inuu kaaga ahaadaa oo sidii sakaarkii la ruxruxo iyo bowdadii midig adigaa iska leh oo waxyaalaha quduuska ah oo dhan qurbaanadooda sare loo qaado oo ay reer banu israa'iil rabbiga u bixiyaan ayaan adiga iyo wiilashaada iyo gabdhahada kula jooga u siiyey qayb joogta ah weligeed oo taasu waa axdi cusbo ah oo weligiis rabbiga ku horyaal oo uu idinla dhigtay adiga iyo farcankaaga kula jiraba markaasaa rabbigu haaruun ku yidhi adiga dalkooda dhaxal kuma yeelan doontid oo dhexdoodana inaba qayb kuma yeelan doontid aniga ayaa reer banu israa'iil dhexdooda ku ah qaybtaadii iyo dhaxalkaagiiba oo bal eeg reer laawina waxaan dhaxal u siiyey meel tobnaadka ay reer banu israa'iil oo dhan bixiyaan taasu waa howshooda ay qabtaan abaalgudkeedii taasoo ah howsha teendhada shirka oo hadda ka dib waa inaan reer banu israa'iil u soo dhowaan teendhada shirka yacni dembi qaadane oo dhimane laakiinse reer laawi waa inay teendhada shirka ka adeegaan oo ay dembigooda qaadaan oo taasu waa inay idiin ahaataa qaynuun weligiin ab ka ab ah oo iyagu reer banu israa'iil dhexdooda dhaxal kuma yeelan doonaan waayo waxaan reer laawi dhaxal u siiyey meel tobnaadka ay reer banu israa'iil rabbiga ugu bixiyaan qurbaan sare loo qaado oo sidaas daraaddeed waxaan iyaga ku idhi reer banu israa'iil dhexdooda dhaxalkuma lahaan doontaan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi weliba waxaad la hadashaa reer laawi ood ku tidhaahdaa markaad reer banu israa'iil dhaxal uga qaadataan meeltobnaadka aan idin siiyey markaas waa inaad rabbiga uga bixisaan qurbaan sare loo qaado oo ah meeltobnaadka meeltobnaadkiisa oo qurbaankiinna sare loo qaado wuxuu idiin tirsanaan doonaa sidii isagoo ah haluulka meesha lagu tumo iyo sida buuxsanaanta macsarada canabka oo sidaas waa inaad idinku qurbaan sare loo qaado rabbiga uga baxisaan meeltobnaadyadiinna oo dhan oo aad ka qaadataan reer banu israa'iil oo waa inaad rabbiga qurbaankiisa sare loo qaado ka siisaan wadaadka haaruun ah oo hadiyadaha aad heshaan oo dhanba waa inaad ka bixisaan qurbaan kasta oo rabbiga oo sare loo qaado intooda ugu wanaagsan oo ah inta ugu wada quduusan oo sidaa daraaddeed waxaad iyaga ku tidhaahdaa markii aad sare uga qaadaan inta ugu wanaagsan waxaa reer laawi loogu tirinayaa sida hadhuudhka meesha wax lagu tumo yaal iyo sida midhaha canabka oo macsarada yaal oo meel kastaad ku cuni doontaan idinka iyo reerihiinnuba waayo iyadu waa abaalgudkiinna aad ka hesheen hawsha aad ka qabataan teendhada shirka oo idinku taas aawadeed dembi u qaadi maysaan markaad sara uga qaadaan inteeda ugu wanaagsan oo waa inaydaan nijaasayn waxyaalaha quduuska ah oo reer banu israa'iil